الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات عشر كان وحوي عشر كشري أن سوى أقرني يا دب لو قل لعبنا عشر كاس وحان أرغني كي أن سوى مرني بني آدم كإنه سميسنا يوه xeerar isaga naftiisa dhibaato u keenay waxyaalihii ilaahay isaga dartiisa oo u abuuray oo inuu ku manaafacaysado darteed iyo intuu kala qayqaybiyo leeyay waxaan waa xaaraan waxaana waa sidaa waxaana waa sidaa oo isaga iska mancinaya waxaan xagga ilaahay amar aan usan ka haysanin iyuu ku samaynaya waxay ku kallifaysaa waxyaalaha qaarkood in xataa awlaadooda ay laayaan waxyaalo saas oo ad adag oo wixii ilaahay iyaga dartooda u abuuro xoolo iyo badar ah inay iyagu iska xahaaranteeyaan in iyagu wixii ka soo go-ay hilib laxmigooda ka soo go-ay inay yacni ay gowgowracaan waxyaalahaas oo kale dad baa jideynaya oo caado ka dhigayo ilaahyaalka la sheegaya waa dhagaxyo aan waxba hadlaynin wey laakiin dad baa waxaasoo idil ku shaqaysta kolka dhibaato badan baa yaa lagala kulmaa xeerarka bani aadamka kolka markii aan soo ilaahay soo sheegay dhibaatooyinka ay leeyihiin dadka caadooyinka ay ku dhaqmayaan markuu soo sheegay yaa dib loogu noqonaya waxaa lagu tusinaya waxyaalahaas inay baatil yihiin siduu ilaahay ugu talagali aanan ahayn waxaan soo sheegnay waxay ahayd badar iyo xoolo wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarfi walancaami labadiibaa dib loogu noqonaya beeraha la horreysiinaya wa huwa ilaahii aladii ilaahigii wey ansha'a amaamuday yacnii abuuri wey jannaatin beerooyin abuuri beerahaasoo macruushaatin la cariisheeyo cariish loo sameeyey cariishka waxaa la yidhaahdaa haddaad laamo aad taagtid ee dusha aad wax ka saartid calaashaan shay dhulka ku fidi lahaa inuu meesha ku fido darteed cariish baa la yidhaahdaa waxa li wixii loo sameeyo inta laamo la taago oo tiirar camal loo taago oo dusha wax laga saaro waxaas waxay doonaan ba ahaadeen ama gabaad ha ahaadeen ama daash ha ahaadeen waxyaalaha caynkaas oo kale cariish baa la yidhaahdaa waxaa loo sameeyaa beeraha waa lagu sameeyaa beeraha cinabka ka baxa badi waa lagu sameeyaa cinabka keligii isma taagi karayo kolka meel baa saas oo kale loo dhisaa inta laama la taagtaagaa dusha wax laga saar saaraa kol halkaa korkeeda ku fida meeshaasoo ku fida kolka beero sidaas oo kale ah oo la cariisheeyo macnaha meelo kor loo qaaday oo cinabka ku fida loo sameeyey wey wa huwa ilaahi aladii ilaahigii wey ansha'a abuuray oo amaamuday jannaatin beerooyin macruushaatin oo la cariishaeyo cariisha loo sameeyey calaashaan cinabka inuu ku dulfido darteed iyo wakayra macruushaatin beero maanta ma arkaysaan la cariishaynin iyo beero kuwo la cariishaeyo keyrkood ah oo dhulka iskaga fido kuwaasna way jiraa waxaa jirta sida qaraha oo kale iyo ubada oo kale iyo waxyaala saas oo kale oon cariisha loo samaynin oo dhulka iskaga fidona way jiraan oo dhulka iskaga fido waxyaalahan fidayaay waxna cariishyaa loo sameeyaa meelo ay ku dulfidaan oo dhulka kuma habboon waxna dhulka iskugu fidsanaan karaanoo halkaas iyay ku mirayn karaan labadaba way jiraan ansha'a jannaatin macruushaatin jannooyin la cariisheeyey iyo wakeyra macruushaatin kuwo la cariisheeyey keyrkood ah kuwa aan la cariishaynina way fara badan yihiin waalnakla timirta abuuray oo idin abuuray wazarca badarka abuuray mukhtalifan xaaluu yahay badarkaas ka iskhilaafsan ukulihu midhahiisa la cunayo ay iskhilaafsan yihiin midhahiisu ay iskhilaafsan yihiin xagga dhadhanka xagga qadarka xagga midabka badarka waa iskhilaafsan yihiin bileydii iyo intaasoo nooc kale ah misigidii saas oo kale qamadigii saas oo kale heedii saas oo kale wey mukhtalifan xaalay iskhilaafsan yihiin zarcigaas ukuligu midhahiisu lcunaya ay iskhilaafsan yihiin wazaytuuna zaytuunka idin abuuray warumaana rumaanka abuuray ama amaamuday mushtabihan xaal uu yahay mutashaabihan xaaliya kii isu eg rumaankaas ama ahee zaytuunkaas mid markaad ka haleeshid kan kalena waa laga fahmayaa inuu lamid yahay mutashaabihan xaalihi kii uso eg eg rumaankaasi iyo wakayra mutashaabihin ku uso eg eg heyrkii xaalo u yahay mid waa uso eg eg yahayo xagga dhadhanka xagga midabka xagga qadarka waa isku eg eg yahay iyo mid aan uso eg ekayn oo iskhilaafsan oo midabkiisa kala duwan yahay ama dhadhankaba kala duwan yahay intaba waa yeelan karaa intaasba ilaahay ilaahay baa idin abuuray kolka maadaama ilaahay abuuri kuluu cuno min samarihi kaa la soo sheego idil marahiisa cuna maxaa idinka xaarintay qaarna aada leedihiin haadaa ilaahay baa iska leh kanna hibil gedhegedhe baa iska leh sanan baa lee waa xaaraan xaggaad ka keenteen wey kulli intaas iyo abuuray ilaahay soo ma ah ilaahay wuxuu yihi kuluu cunu min samarihi waxaad qaybinaysaan oo iska xaarantaynaysaa maxay tahay idaa afmara haddii uu mireeyo kaa la soo sheegay marahiisa cuno وآتوu siiya xaqahu kaa la soo sheegay xaqii lagu lahaana siiya yowma xasaadihi goyntiisa maalinteeda siiya waxa badar ka baxayo waxaa laga rabaa keliya maalinta aada goynaysid xaqii lagu lahaa oo zakada ahaa inaad bixisid badarka isaga looma fiiriyo sanad inuu soo wareego xoolaha iyo beeca mushtarka iyo lacagta ila sanad loo fiiriya laakiin beeraha baxay sanad looma fiiriyo haddii hadda kuu baxdo isla markii aada goynaysid zakada ka bixi insha allah saddex biloodna ha kuugu bislaato laba bilood hadeerata ha kuugu bislaato maalinta aada goynaysid unbaa lagaa rabaa sanad looma fiirinayo badarka baxayo idil baa sidaas ah inta laydinka rabo waa intaas wey maalinta la goynayo zakadii lagu lahaa xaqii lagu lahaa bixiya xaqii lagu lahaa ee masaakiinta dadka biita ay lahaayeen bixiya inta kale waa xaara waa xalaal oo cuna yaa idinka xaaranteeyey baa laleeyahy ilaahay saasuu u jideeyey kolka waxyaalaha kale aada idinku aada qayqaybinaysaa xaggata keenteen baa laleeyahy walaa tusrifuu hana xadgudbina markaad wax bixinaysaan oo intaad wada bixisaan meeshii idinkii aad caruurtiina idinkaba aad dayacantaan ha samaynina inta xaq lagu lahaa bixiy haddaad wax bixinaysaan xoogaa wax bixiy waxna lahaara xaqaa aada bixinaysaa ma aha keliya zakadii waxa weeyaan masaakiinta xaq kale maalka ku leedahay wa fii amwaalihim xaqun lisaa'ili walmaxruum wax alla wixii sadaqa aad bixinaysa waa xaq lagugu leeyahay wey laakiin ha wada bixinin baa lagu leeyahay walaa tusrifuu inahu ilaahay laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudba ma jecle halkaas waa badarkii xoolihiin waa ka wa min alancaami wa ansha'a ilaahay wuxuu abuuray oo amaamuday min alancaami nicmooleyda xaggood oo lo-da iyo geeli ariga wey xamuulatan kuwa la rarta kuwa wax lagu raro waa sida geela oo kale wey iyo waa farshan kuwo firaash oo ardada lagu firaashay ardada lagu firaashay xoolaha waa laba qaarna way dhaadheer yihiinoo dhulkay ka fog yihiinoo waa la rartaa waa lagu dhaansadaa waa lagu guuraa waa lagu safraa waa sida geela oo kale kuwana waa farshi baa la yidhaahdayo markay adigu aada u fiirisid meesha ay daaqayaan oo dushi sidaa aada ugu fiirisid dhulkay u dhow yihiino waxaad moodaa in dhulka la gogli waa ariga iyo lo-dan way ku jirtaa baa la yidhahda haddaad sidaa u fiirisid iyaga oo meel fog aad kasoo fiirisid waxaad arkaysaa ama buur aad saaran tahay sidaa aad u fiirisahay waxaad moodaa wax dhulka goglin inay yihiin oo kale maxay dhulkay u dhow yihiin kolka farshi baa layska yidhaahdaa markii la gowracayana waa la firaashayo waa la ladgaa dhinaca baa loo ladgaa baynamaa geela sida fiican ay tahay isaga oo taagan oo lugta loo laabay in la gowraco isagaoo taagan oo lugta loo laabay in la gowraco qur-aanka saasaa laga fahmaya yacni markii markii suuratulxaj iyo markii sida ay sheegaysahay isagoo taagan in la gowrac ayaa laga fahmaya kolka xamuulatanta waa kuwa la rarto wey kuwa wax lagu raro waa geeli iyo wa farshan kuwa la firaashay oo ardada lagu firaashay oo sida ardada u goglin ardada la goglay oo markaa sidaa u fiirsada ardadii bay goglayaanoo waxaad moodaa ardadii firaash ay leedahay oo kale maadaama dhulka ay ku dhow yihiin oo marka ay meel ay daaqayaan oo ku urursiin aad sidaa u fiirisid firaash dhulka yaalaad moodaa in dhulka la goglay kolka labadaba waxaa loo jeedaa un geeli iyo lood iyo arigan baa loo jeedaa iyo idin abuuray kolka kuluu cuna mimaa kii rasaqakum ullahu ilahay idinku arsaaqi cuna xagada keentay waxa aad qayqaybinaysaa wey ilaahay baa abuuray cuna wixii ilaahay idinku irsaaqay walaa tattabicuuha raacina khuduwaati shaydaana shaydaanka tallaabooyinkiisa raacina inahu shaydaanka caduwun cadowey lakum idinku cadow idin yahay mubiinu cadaawnimadiisa ay caddahay wixii ilaahay idinka abuuray buu idinka xaarantaynaya waxaasaa cunayna waxaas xaaran wey waxaas waxa cunayay dadka dadka qaarkii wax dadka qaarkii ma cunayaan waxaas ma jiraan ثمانية أزواج كوو اسكول اللمانو سديد أه يو إلهي أبوري كوو اسكول اللمانو سديد أبو إلهي أبوري من الضأن إذا حقو ذوحو كأبوري kuwo isku lamaanoo sideed ah yuu ilaahay abuuray min alda'ni idaa xaggooda wuxuu ka abuuray ithnayni labo wankii iyo iyo sabeenkii wey wa min almaczi riyaa xaggoodana wuxuu ka abuuray ithnayni labo waa urgigii iyo ridii wey ilaahay baa abuuray qul haddaba dheh nabi maxamedow aazakarayn labada lab oo wankii iyo orgigii ah miyuu xarama ilaahay xarimay ama il untayayn ama labada dhedig oo sabaankii iyo ridii ah miyuu xarimay ama amus maa shay buu xarimay ishtamalad ay kulmisatay calayhi shay korkiisaba arxaamul untayayni labada dhedig oo sabaankii iyo ridii ah raxmiyaalkooda waxay kulmisteen yuu ilaahay xarimay yacni waxaa weeye bani aadamka ilaahay wuxuu kula hadlayaa caqli buu kula hadlayaa caqligii siduu wax u fahmaya shayga marka shay la jidaynaya oo laleeyahay waa xaaraan ama waa xalaal la leeyahay waa inuu leeyahay nidaam la tix raaci karo nidaam la tix la tix raaci karo waa inuu leeyahay matsalan waxaa lagu yidhi wixii baktiye aan la gowracin waa xaaraan baa lagu yidhi waa nidaam caam oo la tix raaci karo dhiigga waa xaaraan baa lagu yidhi oo dhiigga la daadinaya idin waa nidaam caam oo la tix raaci karo nidaam caami haddayna sidaas oo kale jirin wixii aan sidaas oo kale ahayn meel loogu hagaago la garan maayo adiga laba wanoo isku mid ah marka aad tidhaahdid kani waa xaaraan oo waa naga xaaraan kana aad waa xalaal tidhaahda waa laba wan wey waxaad tihi kani waa xaaraan kanna waa xalaal kan waxaad u xaarantaysay baxyadadii iyo saa'ibadii iyo wixiibuu ka dhashay ama ma ahee waxbaa ilaah baa loo hediyey waa xaaraan kanna waxaad tidhi waa xalaal waan gowracan karaa waan cuni karaa labadaa wan kan aad xaarantaysay sababtaad u xaaraantaysay waa maxay nidaam la tix raaca oo aad ku xaaraantaysay kan bal soo sheeg wey macalaashan wuu lab yahay miya de haddii ay tahay wuu lab yahay waxa la wixii laba wan eba xaaran ba noona muse waa dhegdheg yahay wey hadday sidaa tahayna siraan kastoo dhedegba xaaran bay noqonaysaa maa inaad midna soo qabsatid midna aad tira waa xalaal mase labadaba calool bay soo mareenoo raxim bay soo mareen kan waxaad u xaarantaysi raxim buu soo maro uurba iyuu soo wuxuu ahaan jira caloolba ku jiri jiri caloolba ku jiri jiri haddaad u xaarantaysana dee waxaa la wixii calool soo mara ha labaadin ama ha dhadigaadin waa xaaran bal adigu sababta u xaarantay sheeg oo la tix raaci karo laba wanoo isku mid ah baa tihi kanna waa xaaraan kanna waa xalaal maxaad ku kala qaaday nidaamka aad tix raacday maxay see loo see loo kala garana shayga xaaraanta waxaa la rabaa wax la tix raaco oo lagu socon karo dadka ay hirgelin karaan laakiin laba wanoo xali wada dhashay midna aad tidhahay waa xaaraan midna waa xalaal midkii aad xaarantaysay kan kale waad xalaalaysay maxaad ku xaarantaysay waa labyahay darteed hadday tahay kulli waa wada xaaraan waa dhadigyahay hadday tahayna neefkan kulli wixii dhadig waa wada xaaraan haddii ay yihiin calool bay soo mareenna dee ha labaadan amba ha dhadigoodan kulligoodba xaaraan bay noqonayaan kolka sababta aad ku xaarantaysay maxay tahay wey oo kanna ku xalaaloobay lama garanayo caqliga waa sidee baa leey kolka ilaahay ma labada labbow xaaranteeyey oo ah wankigii orgigii ah calaashan way lab yahay darti imay u xaarantay hadduu sidaa u xaaranteeyey waxa wixii laba waa wada xaaran wey ameel oon fayayne mase labada dhadig ba ilaahay xaaranteeyey oo ridii iyo sabeentii ah dee hadday tahay wuu dhadig yahay darteen waxa wixii dhadig baa wada xaaran wey kulli kuwan keligood ma aha amaa ama shay buu xaarantay ishtamalad ay kulmaysatay caleyhi korkiisa arxaamul unfayayni labada dhadig raximyaalkooda ay kulmaystaan amba ha laboodana amba ha dhadigaadana hadday sidaa tahayna dee xaa- wax alli wixii ashaba ama wax lafaad ama wax dhadig ahaatay xaaraan bay noqonaysaa sababta aad kan ku xaarantaysa muxuu yahay kan waa xaaraan haddii wuu dhadig yahay ay tahayna wixii dhadig buu xaaraan haddii ay tahay wuu lab yahayna wixii labba waa xaaraan haddii ay tahay calool baa soo mareen kulliba calool bay soo mareen wixii calool soo mareen waa xaaraan waa adiga soo adiga ma kan keliya taa xaaraan al kolka maxaa la tix raacayaa wey xageed waxaad kan aad ku xaarantaysa qaanuunka la tix raaci kara sheeg oo dadka la odhan kara neefkaas waa xaarantoobay maxaa yeelay qaacidadaasaa la- iyou soo hoosgalay nidaamkaas oo soo hoosgalay wax lagu xaaranteeyey kaa sheeg laakiin wax isku mid ah ina kala socsocda la kala garan maayo adigu waxaad leedahay neefkan waa xaaran wey mid kale xagga yeen waaba cunayaa kolka waxaa la leeyahay caqligiina ku fiiriya maxaad ku xaarantayseen nabi-uuni ii warrama bicilmin cilmi xagga ilaahay idinka yimid oo kuwaan xaaranteeyey iigu warrama in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya oo waxaan iigu aada xaarantaynaysaan ilaahay xaggiisa inoogu yimaadinta aad sheegaysaan haddaad cilmi u haysaan keena liir xagga nebiyaasha aad ka hesheen wa min alibili geela xaggiisana ilaahay wuxuu ka amaamuray oo ka abuuray ithnayni labo oo waa maxay waa qurbicii iyo iyo iyo hashii wey ratijii iyo hashii wa min albaqari lo-da xaggeedana ilaahay wuxuu ka abuuray ithnayni labo waa dirigii iyo sicii wey kolku sideeddii way dhan yihiin qul dheh nebi maxamedow haddaba aadakarayni labada lab oo ratigii iyo dibigii ah miyuu ilaahay xarama xaaranteeyey amil unfayayni mase labada dhedeg oo hashii iyo sicii ah miyuu xaaranteeyey ama amase maa shay buu xaaranteeyey ishtamalad ay kulmaysatay caleyhi korkiisa arxaamul unfayayni labadii dhedigaa hashii iyo sicii raxmkooda wixii ay kulmasteen amba ha labaadeen amba ha laboodaan amba ha dhedigadeen kaasuu ilaahay xaaranteeyey miya kee xaaraana sidii hore oo kale wey markaad leedahay qurbacan waa xaaraan ratigaan ma calaashan waa lab yahay miya markaad leedahay hashaan waa xaaraan calaashan way dhedig tahay miya markaad leedahay waxaan waa xaaraan calaashan uurba soo maray oo caloolba soo maray miya dee hadday sidaa tahay hal shay wixii labaayo idil hal shay in la yidhaha waa xaaraan maha wixii laba idilba waa xaaraan hal shay keliya wixii dhedigaan in xaaraan la yidhaha maha wixii dhedigba waa xaaraan wixii calool soo maro idil hadday tahayna wax alla wixii calool soo maray waa wada xaaraan ma aha kan caloolba soo maray darta in loo xarimo kolku waa sidee bal leh muxuu ilaahay sababtaad ku xaarantaysan maxay tahay ama amase kuntum waxaad ahaydeen shuhadaa'a kuwo ka marag ah id waqtigii oo xaadiriin ah id waqtigii wasaakum ullahu ilaahay oo idin dardaarmay bihaadaa shaygaa la xaaran shayga aada xaarantaysan ee muxaram ka ah markuu idin dardaarmaya meeshaad xaadiriin ku ahaydeen ilaan iyagu waxay leeyihin xagga ilaahay baa noogu yimid war hadduu xagga ilaahay idinka yimid nebiyaasha ilaahay soo dirsaday ma ogolidii oo ilaahay bashar ma soo dira tidhaahdeen ilaahay idinku haddaba haddaan nebiyaashii oo ilaahay soo dirsaday oo waxyii keenaya aanaad ogeyn haddaba inuu ilaahay xaaranteeyey maxaad ka ogaateen ma markuu ilaahay idin faraya baad joogteen oo idinka dhigihiina ku maqlayay miya ila nebiyaashii ma ogolidiin nebiyaashii wax kama qaadata kolka marka aad leeyihin ilaahay waa xaaranteeyey ma isagoo idin dardaarmo waad maqlayseen miya meeshaa joogta xaggeed ka ogaatay inuu ilaahay xaaranteeyey yacni hadday intaas ay xaaranteeyeen oo ay odhan lahaayeen anaga xaarantayna keliya si bay ahaan lahayd ilaahay baa xaaranteeyo xagga ilaahay iyaa inooga timid bay yidhahdeen kolku waxaa leeyahy war sideeba xagga ilaahay idinkaga timid nebiyaashii isoo dirsada ilaan ma ogolidiin miyaad maqlayseen wey ama amase kuntum waxaad ahayd shuhadaa'a kuwa xaadiriin ah oo meesha jooga oo ka marag ah id waqtigii wasaakum ullahu ilaahay oo dardaarmay idin dardaarmay bihaada kan kadii la xaarantay idin dardaarmay meeshaad xaadirin helo idinkaa ka marag aheen oo dhegihiina ka maqlayay miya ila nebi ma ogolidin ma ogolideen faman kumaa adlamu dulmi badan minman qof ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allahi ilaahay korkiisa kadiban been ku abuurtay oo wuxuuna ilaahay xaarantay inuu yidhi waa ilaahay baa xaarantay oo liyudilla inuu lumiye darteed annaasa dadkii inuu lumiye darteed ugu been abuurinayo bikayri cilmin ogaansho la-aan luminayo ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo alqowma aldaalimiina qoomka daalimiinta ee ma hanuuniyo kolka xoolihiina waa sadaa waxaan aada xaarantaynaysaan xaggeed ka keenteen wey ilaahay baaba idiin siiyey qul dheh nebi maxamedow laa ajidu anigu heli maayo fii maa shay dhexday ka heli maayo uuxiya la waxyooday anig ilaya aniga intii laii soo waxyooday muxaraman ku la xaaranteeyey kama helayo calaa daacimin ku wax quuto laga xaaranteeyey daacimkaasoo yadcamu quudanaya hu shaygaas quudanaya laga xaaranteeyey ma helayo ilaa an yakuuna inuu ahaado maaha huwa shaygaas la xaaranteeyey maytatan mayti inuu ahaado maaha kow ow daman dhiig ama inuu ahaado maaho dhiiga oo masfuuxan la daadiyo qulqulayo waa dhiigwaa dhiigga xididaha ka socda wey dhiiggaas wey laakiin dhiigga kale aan qulqulaynin oo xarkagsan sida beerka iyo beeryarta iyo iyo dhiigga hilibka ku harharay hilibka dhiigga ku harharay ma arkaysaa kaas oo kale masfuux ma aha laakiin dhiigga xididka ka dareeraya oo baluuq leh dhiiggaas wey kan la xaaranteeyey ow daman masfuuxan ama dhiig la shubay maahe ow amase laxma khinziirin khinziir hilibkiisa maahe fa inahu khinziirkaas hilibkiisa rijsun qurun wey ow amase fisqan fisqi maahe fisqigaasoo uhillaa la gowracay dhawaqa kor loo qaaday likayrillahi ilaahi keyrkii dhawaqa kor loogu qaaday bihii fisqigaba afartaas uma anigu wixii la ii soo waxyooday qof wax quuta waxa laga xaaranteeyey anigu wixii la ii soo waxyooday kama kama helayo ilaa afartaas mahay afartaas un baan ka helaya waxaan kale xaggeed ka keenteen wey anigu laiima soo waxyoonin bilib hadmin afartaa naftir faman qofkii urda loo dhibaato geliyo hayra baaqin xaalay isaga oo maaragtay gardaroonayo keyrkii ninka loo dhibaataysanoo bestii ah iyou ka xoogi maalan oo amase walaa caadin walaa caadin ku xadgudbayo keyrkii isagoo ah intii kolkaa nafta oo ku celinaya maahe oo kolkaa loo baahnaa maahe inta kale oosan qaadanaynin ninkaasi fa ina allaha ilaahay fa ina rabbaka rabbigaaga nebi maxamedow kafuurun ku dhaafid badan wey raxiiman oo naxariisto xataa kan sidaas loo dhibaato geliyey waaba loo ogol yahay afartaa naftood wa cala aladiina haaduu xaramnaa markii oo nabigeena yidhi afartaa maayo wax kale anigu la xaaranteeyey wixii la ii soo waxyooday ka heli maayo yahuudda meesha nabigay ku qabsatay waxaan afartaa ahayn oo la xaaranteeyo ilaahay naga xaaranteeyey oo nebiyaashii kaa horreeyadaliba ilaahay ka xaaranteeyaa jirey xaggeed geysa bay dhahay afartaa waxaanan ahayn oo la xaaranteeyey anagana horena looga xaaranteeyey nebiyaashii naga horreeyeyna laga xaaranteeyey oo nebi ibraahimka aad sheeganaysid iyo laga xaaranteeyey baa jira oo afartaa ahayna maxaad saa u leedahay bay yidhahdeen kolkaa ilaahay baa ka jawaabay wa cala aladiina kuwii haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaan xaarantaynay korkooda ka xaarantaynay wa cala aladiina haaduu kuwii yahuudoobay korkooda xaramnaa waxaan ka xaarantaynay kulla dii dufurin wax alle wixii cidilah waan ka xaarantaynay yahuuday ku gaar tahay nebi ibraahim ma qabin nebi nuux ma qabin nebiyaashay ma qabin waa shay ku gaar e bay ahaayeen kuwa yahuudda xaarantaasi sababta loogu gaar yeelayna iyay kuligood loogu xaaranteeyey oo khalaa'iqdii ka horraysay ama iyagu la joogtay ama ka dambeeyey aan looga xaarantayninna ayaddaa noo sheegi doonto waa shay la xaaranteeyey idinku idinku gaar e baa lihi ma aha shay nebiyaashii hore laga xaaranteeyey saa idinku aad sheegaysaa shay nebi ibraahim laga xaaranteeyey shay nebi nuux iyo dadkii saasoo kale looga xaaranteeyey ma ahayn waa shay idinku keligiin laidinka xaaranteeyey u ahaa sababta idinkaga xaarantihiin ayadaa sheegi doonta wa cala aladiina kuwii korkooda haaduu yahuudubi xaramnaa waxaan xaarantayna korkooda ka xaarantayna kulla dii dufurin wax alle wixii ciddi leh waxaweeye geeli iyo gorayada iyo wixii saas oo kale ah wax alle wixii ciddi leh ayaa laga xaarantieyey xoolaha iyo waxa aan qalinay aad arkaysaan waxaweeye qaar waxay leeyihiin qob isku joogo oon dhexda ka dillaacsanay waa faraska iyo dameeraha iyo baqasha iyo hal qoboo isku joogay leeyihin kaasi waxaa la yidhahdaa xaafir sida loo badan yahay qaarna waxay leeyihiin lugtooda laba isku daboolan bay leeyihiin oo sida qobka oo kale dhexday ka jeexan yihiin laakiin waa isku daboolan yihiin dhexday ka jeexan yihiin laakiin waa isku daboolan yihiin waa sida lo-da iyo ariga iyo iyo eelada iyo waxyaalahaasoo idil wey baciidka iyo saas oo kaley leeyihin waxa weeye waa qob dhexda ka jeexan kaasina waxaa loo yaqaana sida badan dilfi dilfi baa loo yaqaana af carabiga dufrina waxaa weeye waa wixii far ahaan usoo muuqdo cidila wey geeli fiiri saas oo kale wey labau leeyahay far ahaan bay usoo muuqdaan oo cidday leeyihin gorayda saas oo kale wey kolka waxaa soo galaya kulla dii dufurin iyagaa laga xaarantay geeli gebigiisaba waa ka xaaran gorayada iyo gebigeedna waa ka xaaran wixii caynkaas oo kale waxaa ka mid a baashan wazada ay yidhaahdaan cunuga ma haysana laakiin meelaha kale adduunka waa laga haysta taas oo kalea ka mid ah wixii ciddi leh gebigeed waa laga xaarantay kow wa min albaqari looda xaggeedana iyo walganami ariga xaggii ilaan ciddi ma lehe far ciddi leh kuma taalo qof dhexda ka jeexan bay leeyihin oo dilfi la yidhaahdo wa min albaqari lo-da xaggeeda iyo walganami ariga xaggiisana xaramnaa waxaan ka xaarantayn calayhim korkoodii shuxuumahumaa xaydhooda waxaa la yidhi arigii iyo lo-dana hilibka cuna wax kasta ka cuna laakiin xaydha ka fogaada la yidhi xaydhu waxaa weeya hilibka cad wey dul saaran xaydhoodaan ka xaarantayn ilaa maa shay maahe xamalad ay xambaartay duhuuruhumaa lo-daasi arigaas dhabaryaalkooda ay xambaareen yacni xaydha dhabar ka saaran idinka xaaraan maaha sararta iyo feeraha iyo xaydha ku abuuran taas kuma jirto ma aha xaydha laidinka xaarantay awil xawaayaa ama ma ahe xawaayada waxaa la yidhaahdaa caloosha mandhacerada ku jiro waa kala nooc nooc xawaayada waxaa la yidhaahdaa mandhacerada u dambeeya ee markay cuntada uus iska bedesho oo caloosha ku soo baxdo oo masaariinta ay soo gasho waxay socoto marka dambe saalay isu bedelaysaa saale ingegin isu bedelaysaa saaladaas mandhacerada ay soo galaan kolkii saale ay noqotaan mandhaceradaas ay soo galaan waa markay rabto saalada inay baxdo wey saaladaas mandhacerada ay soo galaan mandhacerada ay soo galaan waa taqaaniin marka xoolaha la qalo mandhaciro waxaa jirta saale ay ka buuxdo oo inta lasoo qaado sidaa loogu dareeriyo laga bixiyaa jira laga bixiyaa jira kuwaas baa xawaayaa la yidhaahdaa waa kuwa u xiga meesha yacni saxarada ka soo baxda kuwa u xiga wey waa saaladaa ku jirta kuwaasaa xawaayaa la yidhaahdaa mandhacirada caynkaas oo kale ah wixii ay shidaanoo baruur ana laidinkama xaarantayn baa layidhi baruurta ku noqo ow maa shay maahe ikhtilaadaa dheehmay bicadmin laf ku dheehmay baruurti laf ku dheehana laidinkama xaarantaynin oo waa maxay iyadana waa sida barida oo kale barida laf yar baa ku dhex jirta aada ogsoontihiin oo oo jiljilecsan way ku dheehan tahay xaaraan idinkama aha waxa kale idinka xaaraan lahayn dhuuxa laf buu ku dheehan yahay kolka wixii baruur ahoo saddexdaa laga soo reebay oo lo iyo ari ah waa idinka xaaraan baruurta dhabarka iyo feeraha ka saaran xaaraan idinkama ah baruurta mandhaceradaas ceenkaasoo xawaayada la yidhaahdo saaran xaaraan idinkama ah baruurta laf ku dheehan sida barida oo kale ama dhuuxa ku jira oo kale xaaraan idinkama ah baruurta saddexdaa aanan ahayne baruur kale idinka xaaran eh saddexdaa haddii layidha waa idinka xaaran maaha baruurta soo hadhi waa mahay waa tan coloosha saarsaaran waa tan kelyaha saarsaaran waa tan mandhacerada kala saarsaarin wey taas baa laidinka xaaranteeyey wey waxa weeye nimankaana haddaad fiirisid waxaa waxaad odhanaysaa maxaa sidaas nimanka looga xaarantayna waxaas kalifaadaas oo idil maxaa keenay bal waa bal fiir meesha lala aada baruurtii baa idinka xaarayna guud ahaan lama odhanin waxaa la yidhi tan ceenkaas oo kale ah taas ceenkaas oo kale ah maxaasaa looga galaya nimanka waa la kari waaye wax kastoo ilaahay ku kalifay kasoo horjeeda wax kastay ka hor yimaadaan wax wax maqlaayo ma ah maadaama waxba aanan maqlaynin waxba aan qaadanaynin waa lagu sii adkeeyey waa lagu sii adkeeyey jiraan waxaad u leedahay wixii hore yahay waa sidee kolkaasuu ilaahay leeyahay ilaahay kuwaasa ma xaarantaynin yahuudda gardarro badan samaysayoo in kulligoodba ku gaar ahayd khalqiga kale lama qabin kolka yahuudda kuma nabigeena kuma dori karto maxaa yeelay waxaan waa waxii ku gaar ah wey inaguna waxaan hadalhaynaa wax bani aadamkoo idil caam ku yahay oo ilaahay jibeeyo xaaranteeyey wainaa anagu ilaahay baa hadlaya subxaanahu watacaala la saadiquuna kuwa run sheegayaanu nahay sida aan sheegnay baa dhab ay tahay ciiday xaaranta ku gooni tahay fain kadabuuka haddii ay ku beeniyaan nebi maxamedow oo sidaa kugu soo raaci waayaan sida aad sheegaysa ay kugu soo raaci waayaan oo jeerkooda wax ka xaaranteeyaan oo jeerkooda wax ka xalaaleeyaan faqul dheh rabbukum rabbigiina duu raxmatin waasicatin raxmad waasica aki u saaxiib ay wey idinka oo nebiga ilaahay wuxuusa waxeedu ku beeninayo oo ilaahay waxuuba ka beeninayo oo jeelkiina wax ka jidaysanayo oo sidaas oo kale ah oo haddana iska daaqayo oo iska fiican oo iska nool sidaas aad tihiin waxaa laga heli karaa rabbigeena naxariis ballaaran oo saaxiib ah maahay haddii qof kale yahay waa horu idin baabi'in laha waa horu idin baabi'in laha waxa weeye ilaahay baa saas wax u jideeye u caddeeyey isla markaasayna hagaagsaneen wax iigu iska xaaraanteeyeen wax iigu iska xalaashadeen bay wataan isla markaasi hadda nabadgeli ku noolyihin kolku waxaad leedahay taase lagama helaan anigu lagama helaan buu leeyahay nabiga qof kalena lagama helaan laakiin rabbigiina naxariis ballaaran oo saaxiiba saas baad ku hesheen wey cuquubada idiima soo dedejinayo shibbuu idinka yahay fa in kadabuuka hadday ku beeniyaan faqul leh rabbukum rabbigiina duu raxmatin waasicatin naxariis ballaaran kuwa saaxiib ay wey sidaa daraaddeeda iyaad iyaad in ku joogjoogtaan wey walaa yuraddu lama celiyo ba'suhu ilaahay baaskiisi cani qowmilmujrimiina qomka mujrimiinta laga celin maayo taasina waa laidin sheegayaa markuu isaga baasi la damcana wax ka celin karaa ma jiro oo waa laidin waa ba'si baa idin sugaya wey ba'siga markuu yimaado iminka naxariis ballaaran buu ilahay idinku daynayaa laakiin markuu ba'sigiisa yimaado la idinka abaalmarinayaa wax ba'sigaa celin karoo idinka joojin karaa ma jiro fa yaquulu waxay odhan doonaan alladiina kuwii ashrakuu ilaahay u shariig yeelay waxay odhan doonaan low shaaa allahu ilaahay haddii oo doonayo maa ashraknaa maanu shariig yeelneen walaa aabbaa'unaa aabbayaalkaygana may shariig yeeleen walaa xaramnaa maanu xaarantayneen min shayin shayna maanu xaarantayneen waxay ku leeyihin saddexdaa waxyaaloodba ilaahay mashii'adiisa ku dhacay ina anagu aan ilaahay u shariig yeelno ilaahay mashii'adiisa ku dhacay aabiyaalkayga in ilaahay u shariig yeelaan ilaahay mashiicadiisa ku dhaca in anagu wax xaarantayno ilaahay waxa noo xalaaliya aan xaarantaynin ilaahay mashiicadiisa ku dhaca saddexdaba ilaahay baa doonay dee wax ilaahay doonay ilaahay waa tubnaacad noogu qabsanaysaa bale in cudurdaar baan leenahay soo adiga lamaha nebi maxamedow waxaan ilaahay doonayn ma dhacaan adduunka soo adigu soo milihi saas saas baad noo sheegtay dee haddaba waxaan anigu aan samaynayno ilaahay inuuna doonin miya ma waxaan ilaahay doonin baa dhaca maadaama waxaan ilaahay doonin aan dhacaynin waxaan ilaahay doonin kulliba aan dhacaynin dib waxaan ilaahay baa doonay kolka inaga macduuriin baan nahay bay leeyihi shirkigaan aan samaynay amba abyaalkayga ay sameeyeen iyo waxyaalahan aan harxaarantay kolku waxay kuliin xujadaasaanu haysana kolka u jawaabari jawaabti kadaalika sidaas oo kale iyay kadaba u beeniyeen aladiina kuwii min qablihim mushrikiintan ka horreeyey sidaasay u beeniyeen oo wixii wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka yimid inay ka hor yimaadaan ilaahay ha u shariik yeelina liyi waxuuna xaarantayni ha xaarantaynina liyi wixii way ka hor yimaadeenoo waxay uga hor yimaadeen ilaahay ha u shariik yeelina liyiho way beeniyeenoo way u shariik yeeleen waxaan ilaahay xaarantayni ha xaarantaynina liyiho way xaaranteeyeen oo way beeniyeen kolka sida kuwan ay u beeninayaan iyo kuwii horenu ay u beeniyeen oo kolkaasay ku marmarsiyoodeen ilaahay mashii'adaysa hadalkan sidaan oo kale ah kuwii horaa saas oo kale ahaan jir xataa intii daaquu ay dhadhamiyeen ba'sanaa baaskayga ay dhadhamiyeen waxa weeye inay yidhaahdaan ilaahay waa waxaan doonay iyaga ulajeeddada ay tahay wixii ilaahay soo waxyooday inay ka hortagaan oo shirkigii ah iyo taxliilkii inay ka hortagaan iyaga ulajeeddada ay tahay ilaahay baa sidaan doonay ay yidhaahdaan waxaway kuwii horaa kaga horreeyey xataa daaquu ba'sanaa ilaa anta ba'siga ila dhasheen oo la halaagay haddaba u jawaabo waxaa tidhaha horta taas waa jidkii hore lagu halaagsamayay bay ahaayeen wey ko tan kale waxaa layidhi qul dheh nabi maxamedow hal cindakum agtiina ma ahaado min cilmin cilmi cilmi agtiina ma yaallaa baa layidhi waxa weeye adigu mashii'ada ilahay wax kuma qabsan karto ilaahay wuxuu doono wuu sameeyaa sax wey wuxuu isaga doonamay wax kale ma hirgalaan taasina sax wey laakiin adigu intaad gacmaha laabatid mashiicada ilaahay kuma xisaabtami karto oo orma odhan karto maadaama ilaahay wuxuu doonama wax kaleba aan dhacayn anigu waan fara laabana waxaan doonaan ma arkaysa wixii anigu aan ku dhaqaaqo oo wax ilaahay igu dhaqaajiyey wey ma odhan karto mashiicada ilaahay wax kuma qabsan karto waxaad wax ku qabsan kartaa wixii laguu sheegay ee lawuri waxaan ka joog waxaana sameey laguu sheegay markii sidaa lagugu sheego adigu naftaada ma iska garanaysaa wixii ka joog liiran inaad ka joogi karta wixii ha samaynin liirina inaana samaynin wixii sameey lagu yirina inaad samayn karto inaad ikhtiyaarkaa leedahay naftaada ma ku garan karta naftaada iminka masalan waxaa lagu yidhi shaygaan ha cuni shaygaan ha cun ayaa lagu yidhi adigu dib iskugu noqo shayga ha cunin lagu yidhi inaanad cunin ikhtiyaar ikhtiyaar ma u leedahay mas-uuma lihid waad arkaysaa inaa ikhtiyaar u leedahay shaygii lagu yidhi cunna inaad cuntidii inaanu cunin ikhtiyaar ma u leedahay waad u leedahay bimaadaan adigu ikhtiyaar aad u leedahay kaasa lagugula xisaabtamaya mashiicada ilahay wax kuma qabsan karti waa wax kaa maqan ilaahay baa sidaa doonay wax kuma qabsan kartid naftaada sida aad ka garanaysid ayaa lagugula xisaabtamaya adigu maanta waad fadhidaa duhur baa la joogaa inaad kacdadoo tukutid waad heli kartaa waad ka garan naftaad wax kaa hor jooga ma jirto inaanad tukunina waad heli kartaa khiyaar baad leedahay kolka maadaama sidaa naftaada aad ka garanaysid haddii aad tidhahdo anigu waan iska fadhinaya tukun maayo ilaahay baa doona lagaa yeeli maayo yaa kugu qasbinaya ikhtiyaar soomaliya midkaa doorato ilaahay kuu raacaa adag doorashada adaa le ilaahay doorasha ku siiy kolka ilaahayna wuxuu doono waa wax kaa maqan cilmi kaa maqan kuma xisaabtami kartid waxaad ku xisaabtamaysaa waxa naftaada aad ka garanaysid oo inaad wixii lagu faray samayn kartid ikhtiyaar aad u leedahay iyo inaanad ikhtiyaar oo samayn kartid ama la samayn kara ikhtiyaarkaas kaasa lagugula xisaabtamaya mashiicada ilaahay waa wax kaa maqan taasi shaqadaada ma aha markii lagu leeyahay ilaahay isagaa wuxuu rabo sameeyo waxaan ilaahay samaynin msamihirgaayo markii lagu leeyahay ilaahay isagaa iska warramayo tilmaamihiisa oo sheegaya adigu taa kuma xisaabtami karta waa wax kaa maqan adigu wixii lagu faray ikhtiyaar aad u leedahay ka seerta wey kolka cilmi ma u leedahay ilaahay haddaad leedahay saasuu doonay inuu doonay in kale cilmiga qaa'ibka ah ma shaqaad ku leedahay adigu cilmi ma ka haysa halkaas ilaahay yani mashiicadiisa kuma xisaabtami kartid wey qul hal cindakum idinku agtiina ma ahaaday min cilmin cilmiin idin sugnaaday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sidaas ma arkaysaa mahayse kala inuu idinku yidhi anigu waxaan doonay anya wax kasta anaa samayna idinku waxba laidin weydiin maayo cilmi ku saabsan meed haysaan wey meeshan way adag tahay laakiin waxay u baahan intaasaan ku daynayna oo fa tukhrijuuhu aada soo bixisaan ku cilmigaasi lana anaga aad noo soo bixisaa oo xag ilaahay ka yimid in antum idinku ma tihidiin ilaa takhrusuuna kuwo gamaraya maayo waxba aad si qiyaasay tahay in tattabicuuna idinku ma raacaysaa ilaa danna malo maahay wa in antum idinku ma tihidiin ilaa takhrusuuna kuwo gamaraya maayo sidaasuu ilaahay doonay ilaahay doonistiisa waa sada maadaa ilaahay doonistiisa la socda maxaad ka ogtahay wixii naftaada khuseeyay ka shaqay meel naftaada wixii naftaada ka badan ma aad gaari karaynin yacni ha isku muujinin qul dheh nebi maxamedow falilaahi ilaahay buu sugnaatay alxujatu xujadii albaaliqatu ee xeel dheereed ilaahay xujo xeel dheer isaga isagaa idinku leh laakiin xujo isuu kuma liidi xujo xeel dheer oo sax ah oo meel laga maraa aan jirin isagaa idinku leh isagaa leh laakiin idinku ilaahay xujo kuma liidin maxaa yeele waxaad ku xujaysantaad macli kartaa maba gaari kartaa kolka arrinta waa sidaasi ilahay isagaa xujo idinku leh mooyaan waxaan ka dhiganayaa mashiicada ilaahay baan ku xujaysanaya oo xujo ilaahay ugu dhigaya ma jirto falow shaaa haddii oo doono lahadaakum waa idin hanuunin laha ajmaciina dhammaantiin taas way jirtaa buu yidhi haddii oo doono dhammaantiin waa idin hanuunin kari oo mid qalloocanoo wax shirki sameeya ama wax xaarantay idnaan laydinka helin ilaahay waa samayn karaa taas laakiin mashiicadiisa ilaahay dadka kulama xisaabtamo wuxuu kula xisaabtamo wixii ka muuqda ilaahay mashiicadiisa meel bay taallaa adigu ikhtiyaarkaaga siduu yahay baa lagu raacaya qul dheh nebi maxamedow halumma la imaada shuhadaa'akum kuwiina ka marag ah aladiina kuwii yashhaduuna marag kacay ana allaha ilaahay xarama inuu xaaranteey haadaa shaygan shay adigu aada xaarantaynaysaa ilaahay inuu xaaranteey kuwa ka marag ah la imaada fain shahiduu hadday marag kacaan ay yidhaahdaan intay quwa isu soo taagaan ay yidhaahdaan anagaa ka maraga inuu ilaahay xaaranteey ilan been bay samayn karaan falaa tashhad ha marag kicin macahum iyagu mucud ha marag kicin ila marag ku cel meelna ma raacsana ma iyaga ilaahay ma iyaga arkay ma iyaga xaadiriin bay ahaayeen maya walaa tattabic ha raacin ahwaa aladiina kadabuu biaayaatina kuwa aayadahayagi beeniyey oo jeebkooda wax ka xaarantay oo wax ka jideeya kuwaasi naftooda waxay jeceshay ha raacin waaladiina kuwii ha raacin laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhira rumaysnayn wahum iyagu yacdiluuna la simo birabbihim rabbigooda deerkii la simo oo shariig ugu yeela kuwii saddexdaa tilmaamood leh ha raacin aayadahayagii bay beeniyeen aakharana inay jirta ma rumaysana kuma talagashane kolkaasay ilaahay keyrkii la simeen oo shariig ay u yeeleen oo ilaah kale u yeeleen kuwii ceenkaas oo kale a naftooda waxay jeceshahay ha raacin qul dheh nebi maxamedow tacaalow kaalaya haddaad tihiin mushrikiintii iyo kuwii kaleba haddaad tihiin kaalay atluu aan akriya maa shaygii xarama oo xaarantay rabbikum rabbigiin oo xaarantay calaykum korkiin oo ku xaarantay wixii rabbigiin korkiin oo ku xaarantay aan idin akriya kaaliyo anaa idin sheega ilaahay waxuu xaaranteeyey waa maxay an laa tushrikuu inaanad u shariig yeelin bihi isaga shay an shayin aanad ugu shariig yeelin shirkigaasi waa la xaaranteeyey waa kow wa bilwaalidayni ixsaana wa an tuxsiruu inaad u samafashaan bilwaalidayni waalimiis inaad u samafashaan ixsaanan samafal inaad u samafashaan kaasna ilaahay baa idin fariyo ixsaan kastoo laga tarke laga taga waa laydinka xaaranteeyey walaa taqtuluu hadilina awlaadakum awlaadina hadilina min imlaaqin ood cidhiiri darteed fakri darteed ha u dilin fakri darteed awlaadiina ha u dilin dilkaasi waa laydinka xaarantiye oo saas nolosha ha ugu duugin naxnu annagaa narsuqukum idinku aan idin irsaaqayna wa iyaahum awlaadan annagaa irsaaqayna idinku waxaan fakri ahaan awlaadda ugu dilin awlaad idinku masruuf idinkama raba idinka idinka annaga idin irsaaqayna iyaguna annaga irsaaqayna oo marka idinku wax siinaysaan irsaaq aad leedihiin ma cunayaan irsaaq ilaahay u qori bay cunayaan walaa taqrabuu ha u dhawaanin alfawaaxisha waxyaalaha faaxiska ee fooshxun ha u dhawaanin maa shayga dahara muuqda oo minha fawaaxishta ka mid ah oo bannaanka yaalla ha u dhawaanin waa maa shayga badana qarsoon ha u dhawaanin fawaaxishta wixii muuqda iyo wixii kalaba wixii hoos ahaan loo sameeyey iyo wixii muuqsho loo sameeyey labadaba waa xaaraan waxay doonaanba ha ahaadeen waa iska canwaayda walaa taqtuluu hadilina annafsa nafsi hadilina allatii nafsii xarama allahu ilaahay oo xaaranteeyey ilaa bilxaqi xaq maaysa kale hagu dilin in xaq lagu yeesho oo maanta markasta naf kaley dishay waa loo dilaya diintay ka baxday waa loo dilaya saas oo kale daalikum kiina lasoo sheegay oo inta ayadda lagu soo sheegay iyo wasaakum ilaahay oo dardaarmay bihi kaasuu ilahay idin dardaarmay lacallakum waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad caqli yeelataan ood wax fahamtaan walaa taqrabuu ha u dhowaanin maalal yatiimi agoonka maalkiisa ha u dhowaanin ilaa bilatii xaaladii maahe hiyo iyadaba axsanu wanaag badnay agoonka maalkiisa iska dhaaf ilaa xaalo wanaag badan maahe maalkiisaad dhaqaalaynaysaa waad u kobcinaysaa waxa weeyaan beecamister baad ugu samaynaysaa waxbaad ugu soo saaraysaa saas oo kale maahe si kale ugu dhowaanin xataa intii yabluga oo gaaro ashuddahu agoonkaasi adaygiisa oo gaaro markuu adaygiisa oo gaarona maalkii u dhiibi wa oofuu oofiya alkeyla beegadda oofiya bilqisti cadli ku oofiya markaad wax beegaysaan dadki u oofiya dadkaad xoolo u beegaysaan waxba idinka gateen kintaal ama lawr ama ahee koombo waxba idinka gateen waxa idinka gateen beegidda u oofiya bilqisti cadli ku oofiya idinkuna ha isdhicina idinkuna idinkuna waxa dhicina walmiisaana miisaankana oofiya markaad wax u miisaamaysaan bilqisti cadli ku oofiya idinkuna ha isdhicina iyaguna ha dhicina adigu inta waxaa ku raaci lahaa xoogaa ku dar laa nukallifu ma kalifayno nafsan nafsina ma kalifayno ilaa wascahaa karaankeed maahe yacni kulliba xoogaa jifjifku waa imaanaya marka adigu aad beegaysid ama ma ahee aad wax miisamaysid waxa suurooda boqolkiiba boqol ma keeni karti waxa suurooda in xabad musiga alwiitaagii ka dhamiya yaa dhici kari in xabad timida ka dhamiyahay baa dhici karta boqolkiiba boqol sida ay tahay in lasoo saaro waa dhibaato intaad leedahay sidaa u miisaan sidaa u fiiri sidaa aad leedahay ciriiri waqtigaa kaa qaad kolka xoogaaga yare adiga oo dadaalay xoogaa yar haddaad miisaankii uusan weydid waxyaala yaryar oo aan la fahmi karin ay soo raacaan taas ilaahay kuguma kallifin buu ilahay ku leeyahay taasi ma laha ilaahay kuguma kallifin wixii ciriiri ah waxba kuma jiraan ma arkaysa intaad leedahay sin oo maanta ilba aad haysid halkan wax ka jar halkan wax ka guur aad leedahay waqtiga aad kaaga lumayso oo boqolkiiba boqol inaad keentid ay dhibaato badan tahay ay dhibaato badan tahay kaasi wuxuu kule ilaahay kuguma kallifin laakiin wixii muuqda saas oo kale ah ha samayna aduu si aad qortada beri u noqotay kiisa ha rajaxnaado miisaadka isaga xooga labada xabadood markii iska raaci adug taas oo kale laakiin hadda kale miisaankan lasoo bixinaya kolka ay xooga yaroo la garanaya ay kusoo raacaan waxba dhibaato ma laho kuleeyahay laa nukallifu nafsan nafsi ma maqshaqayno ilaa wuscahaa wixii karaankeed ay mooyaan waidaa qultum haddii aad hadal tidhaahdaan hadal haddaad tidhaahdaan facdiluu caadilnimo sameey hadal adaa wax sheegaya naftaadaad wax ku sheegaysaa qof kalaad wax ka sheegaysaa ama aabbaha ama dadkaaga idil waxbaad wadaayoo marag ah ama qiritaan ah wixii waa inay ku dhisan yihiin run hadalka aada leedihiin waa inay cadaalo ku dhisan yahay macnaa run waa inay ku dhisan tahay waidaa qultum haddii aad tidhaahdaan hadal facdiluu caadilnimo sameey mid cadaalo ku dhisan oo run ku dhisan oo sax ah waa inuu yahay hadalkiina balow kaana haba ahaado kaa isaga dartii hadalka loo leeyahay haba ahaado daaqurbaa qaraabo ku u saaxiib ah adigu shaqadaada ma kaa adigu dartii hadalka aad u leedahay hadduu kuu dhow yahay iyo hadduu cadow waagi yahay midna ha fiirin hadal toosan leh wa bicahdillaahi ilaahay cahdigiisana oofuu oofi cahdiga ilaahay aada gashayna oofi haddaanaad oofin karin marka horeba ha qaado marka horeba ha qaado ballan qof ha ka qaadin heshiis hala samaysana haddaanaad oofin karin haddii kaleod la gashid waa inaad oofisaa mirhiblaahi noo ballan aan kugu imaanayaaba yaad ku tiri waa inaad daqiiqadii ugu timaada daqiiqadii waa inaad ugu timaada haddii kale waktigii baad ka luminaysaa adag wuxuu qabsan lahaa baad luminaysa midaxumin baad ku abuuraysaa ninkii aamini maayo mar dambe nin kale ma aamini karo mujtamaciinba kale furfurmayo taas oo kale lama rabo waxa weye ballanta kol ku horaysaba haddaanad oofin karayni raalli iga ahaa o dhan saasa kugu dhigay laakiin inta ad tira haya saas oo kale aada uga baxdid ama heshiisa meel dhigtaana uga baxdid maya daqiiqadii kusoo talagal inaad meesha imaan karto kusoo talagal wixii inaad sidai aad ka ogeydeen aad u fulin karta ku talagal meeshii adinku aad ku heshiiseen aad ku ballan qaadateen waa inaad ka soo baxdaa qorshaha noloshaada waa inaad ku darta ilaahay baa kaa raba haddii kale sidaa yeeli weynid ilaahay baa kuu qabsanaya daalikum kaasaa kaa la soo sheegayba wasaakum ilaahay idin dardaarmaya bihi isagaba lacallakum maxaad mudhantiin tadakaruuna inaad waasantaan wa anna haadaa jidkaan hadda la soo sheegay inta hadda aan soo sheegna wey siraatii jidkaygi weeye haddaan ahay nebi maxamed mustaqiiman xaalo yahay kii toosan ama ilaahay baa hadlay wa anna haadaa ka kada la soo sheegay siraatii jidkaygi weeye anigu aan lahay mustaqiiman xaalo isagoo toosan ama nebigaa wata fattabicuuhu jidkaas raaca jidkaa ilaahay xaggiisa ka yimid kaas raaca walaa tattabicuu hata ha raacina asubula wadooyinka ha raacina wadooyinka kale wadooyinka la leexleexanaya faraha badan ha raacina oo fatafaraqa ay kala tagtagaan kuwa wadooyinkaasi dibkod idinku aydinla kala tagtagaan idinku waxaa la rabaa inaad isku duuban tihiin hala jid aad wada qaadaan sida quraanyada qaarkeed oo kale iyo sidaas inaad u wada socotaan ba la rabaa laakiin wadooyinka haddaad kala haddaad kala haddaad qaadaan wadaba qaar baa raacaysa oo ka wada kala tagtagaysa wadadan qaar bahayo wadadaa kale qaar bahayo wadadaa kale qaar bahayo intaasoo mabda baa jirta intaasoo diinad baa jirta intaasoo fikrad baa jirta waxaasoo idil waa wadooyin kolka wadooyinkaasi fatafaraqa ay kala tagtagaan wadooyinka bikum idinku idin kala tagtagaan oo qaarba ay meel raacaan can sabiili ilaah jidkiisa idinkala tagtagaan daalikum kaa lasoo sheegay oo ayadan lagu soo sheegay wasaakum ilaahi waa idin dardaarmay bihi kaasu idin dardaarmay lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaa ilaahay iska jirtaan wallahu subxaanahu wataala